أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال شيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الحضرم الشافعي رحمه الله تعالى باب صلاة المسافر هذا متكن باب كيفية صلاة المسافر qofkii musaafirka ahaa salaadiisii salaada kayfiyadeedii ayuu u baab yahay waxaa sheekhu raximah اllahu tacaala baabkan uu uga hadli doonaa qofku hadduu safar galo habka iyo nidaamka sharcigu u jideeyey inuu salaadaha u tukado iyo waxyaalaha isaga loo rukseeyey musaafirka oo aan loo rukseynin qofka muqiimka ah oo magaaladiisii jooga yajuusu waxaa bannaan lilmusaafiri musaafirkii waxaa u bannaan safaran safar safray safarkaasoo tawiilan ee dheer safarkaasoo mubaaxan ee la banneeyey qasru duhri waalcasri duhurka iyo casirka gaabintoodii iyo walcishaai cishaha gaabintiisii ayaa u bannaan ragcatayni ragcatayn laba labo ragco xaalay yihiin ay soo gaabiyaan adaa'an min adaa-in xagga gudashada markay waajibka gudanayaan ay soo gaabiyaan wa qadaa'an min qadaa qada ahaanna ay u soo gaabiyaan way bannaanta sheekha raximah llahu tacaala wuxuu soo hormariyey qasriga iyo axkaamtiisa salaadaha la gaabinayo iyo salaadaha aan la gaabin karin yajuusu lilmusaafiri musaafirka waxaa u bannaan safaran safray safarkaasoo dawiilan ee dheer safar dawiil la yidhi maxaa baxay asafaru alqasiir laa yajuusu fiihi qasru salaa salaadda in lagu gaabiyo ma bannaano safarku hadduu gaaban yahay waxaa shardiga safarku inuu dawiil yahay safarka marka dawiilka ah ulajeedada laga leeyahay waa siddeetan iyo shan ilaa uu badnaan sagaashan kilomitr siddeetan iyo shan ilaa sagaashan kilomitr meesha aada u safrayso waa inay intaa jirto laakiin haddii aada tusaale ahaan muqdisho oo kale aada ka safraysid afgooyo kale safarkaagu uu yahay ma gaabin kartid leanna afgooyo waa soddon kilomitr iyo wax la mida waa soddon iyo wax la mida marka inuu sagaashan ilaa siddeetan iyo shan ilaa sagaashan safarkaagu dhan yahay waa shardi waxaa kaloo shardigu sheekhu yidhi safarkaasoo mubaaxa ee la banneeyey safarka aada safrayso waa inuu yahay safar mubaaxa oo sharcigu uu kuu banneeyey maxaa baxay waxaa baxay safarku hadduu yahay safar xaaraam ah oo cillada aada u safrayso iyo sababta aada u safraysaba ay tahay xaaraan inaad soo samayso qofkaasi de waa qof caasi ah oo dembi u socda walcaasi laa tunaadu birukhas qofka caasigaana rukso ma leh qofka musaafirkaa marka ruksadan iyo fududayntan iyo howlahan salaadihii loo fududeeyey wuxuu xaq u yeelanaa inuusan caasi ahayn hadduu caasi yahay xaq u yeelan maayo in markaa loo fududeeyo salaadihii wakharaja bitawiil alqasiir wa biljaa'is waxaa ku baxay alxaraam safarkii xaaraamta ayaa baxay bian yaqsida maxalan ligayri lificli muxaram maxaluu u qasday wuxuuna maxalka ula jeedaa inuu xaaraam kusoo sameeyo wa haadaa huwa alcaasi bisafari qofkan waxaa la yidhaha waa mid safarkiisii ku caasiyey marba haddii ulajeedadiisa uu tahay inuu meel xaaraam uu ku soo sameeyo ayuu raba jidgooyo ama qof inuu soo dilo ayuu rabaa inuu safro bikhilaafi man caradat lahu macsiyatun wa huwa musaafirun fairtakabahaa laakiin khilaafsan qofkii markii hore safarkiisu safar mubaax oo bannaan ayuu aaday laakiin safarkii dhexdiisuu xumaato ku sameeyey kaasi salaadda waa soo gaabin kara leanna qofkaas waxaa la yidhaha alcaasi fi safari safarka dhexdiisu dembi ku sugan lakiin mas markiisii hore ulajeedadiisu safar bannaan u ahaa laakiin safarkii dhexdiisii uu dembi ku dhex sameeyey kaas salaadda uu gaabin karo wa hada huwa alcaasi fi safar falaa yaksuru ma gaabino bikhilaafi man caradat lahu macsiyatu wahuwa musaafir fairtakabaha wa hada huwa alcaasi fi safari falaa yaksuru ma gaabinayo duuna safari اlqasiiri safarka gaaban duuna du safari falaa yaksuru ma gaabinayo du safari alqasiiri safarkii gaabnaa qofka u saaxiibkaa ma gaabinayo id laa mashaqata calayh qofkaasi culays ma saarna walalcaasi bisafarihi qofka safarkiisii caasiga ku ahaana isagana ma gaabinayo lianna safara safarka sababu ruksa safarku wuxuu sabab u yahay ruksadda iyo fududaynta falaa tunaadu ruksadda laguma xiro bilmacsiya dembi laguma xiro macsiye laguma xirayo yajuusu lilmusaafiri musaafirka waxaa u bannaan safaran safray safarkaasoo tawiilan ee dheer safarkaasoo mubaaxan ee la banneeyey qasru duhri duhurka gaabintiisii iyo walcasri iyo casirka gaabintiisii ayaa u bannaan iyo walcishaai cishaha gaabintoodii ragcatayni ragcatayn xaal ay yihiin ay gaabiyaan yacni wuxuu ula jeedaa sheekhu an takuuna salaatu rubaaciya shardigaasuu sii faahfaahin mooye shardigaasuu ula jeedaa sheekhu salaada la gaabinayo waa inay afar ragco tahay sida duhurka casirka iyo cishaha ama haddii salaadu ay tahay salaad maqrib lama gaabin karo salaada subxigana waa sidaas oo kale lama gaabin karo adaa-an min adaa xagga gudashada uu ka gaabiyo adaa-an maxaa loola jeeda adaa-an ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye salaada markaad gaabinayso waa inay tahay salaad aan kugu qadoobin midda aan kugu qadoobina waxaa la yidhaha ada wa qadaa'ana min qadaa-in ulajeedada laga leeyahan maxay tahay waa salaad safarka dhexdiisii kaaga tagtay oo safarka dhexdiisa aada ku gaabinayso safarka dhexdiisii kaaga tagtay safarka dhexdiisi aad haddana kusoo qadaynay maadaama safarka dhexdiisii ay kaaga tagtay safarka dhexdiisana aada kusoo qadaynayso waad gaabin kartaa saasaa loola jeedaa waqadaa'an adaa-an waqadaa'an laa faa'itati alxadari xadarka salaaddii uga tagtay maya ma gaabin kartaa faa'itati alxadar ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye adigoo magaaladaada jooga ayaa salaadu kaa tagtay safarkan ku gaabinaa salaadda magaaladeyda markaan joogay iga tagtay ayaan safarka ku dhex gaabinaa ma bannaano taas ma bannaano walmashkuuki walalmashkuuki tii lagu shakiyana maya ma gaabin karo annahaa salaadaasi faa'itatu xadarin xadarka salaad uga tagtay inay tahay lagu shakiyey aw safarin ama safarka mid uga tagtay inay tahay in lagu shakiyeyna ma gaabin karo salaadda hadduu ku shakisan yahay ma safaray kaaga tagtay mise adigoo magaaladaada jooga haddii shakigaasi ku galo salaadani kullay weyba ku dhaaftayo way kaa tagtaye ma adigoo safarka ku dhex jira ayaa salaaddu kaa tagtay mise salaadani waxay kaa tagtay adoo magaaladaadii joogay haddaadba ku shakisay iska taam yeel haddaad ku shakisay salaadda markaa waa taam yeelo wasafaru safarka safarkaasoo addawiilu ee dheer yowmaani laba maalmoodwa safar dheer waxaa la yidhaah waa safar laba maalmood loo socon karo meel laba maalmood loo socon karo labadaas maalmoodoo muctadilaani ee dhexdhexaad ah maalmaha dhaadheerna aan ahayn maalmaha saacadahoodu ay gaaban yihiin aan ahayn leannahu xilliyaal waxaa jira xilliyaal waxaa jira maalmaha ay gaaban yihiin xilliyaal waxaa jira maalmuhu saacadahoodu ay dheer yihiin marka laba maalmood oo muctadiloo dhexdhexaada labadaas maalmood oo bisayri اlafqaali bisayri اlxayawaanaati xayawaanaadka socodkooda ahaaday xayawaanaadkaasoo alafqaali ee la cusleeyey weliba labada maalmood meesha loo soconayo socodkaas waxaa lagu xisaabi oo lagu qiyaasayo waxaa weeye qofku markuu geel yacni raran oo wax culus ay saaran yihiin markuu wado waa neef geel oo sahaydiisii iyo alaabtiisii ay u saaran tahay meel uu laba maalmood u socon karo xayawaan raran sida geeli sahaydiisii iyo cuntadiisii iyo cabitaankiisii iyo alaabtiisii ay u saaran tahay meeluu laba maalmood u socon karo laakiin markii la yidhaha kilomitr ha lagu cabiro waa siddeetan iyo shan ilaa sagaashan kilomitr wasafaru safarka safarkaasoo adawiilu ee dheer yowmaani laba maalmood wey labadaas maalmood oo muctadilaani dhexdhexaada labada maalmood oo bisayri اlahqaali bisayri اlxayawaanaat xayawaanaadka socodkooda ahaaday xayawaanaadkaasoo alahqaali ee la cusleeyey wاlitmaamu dhammaystirka ayaa afdalu fadli badan min alqasri salaadda in lasoo gaabiyo waxaa ka fadli badan in salaadda la dhammaystiro ilaa fii alaai maraaxila saddex marxalo maahan inuu safarku gaaro maahan masalada sheekhu meeshan uga hadlayo waxaa weye haddaan musaafir ahay salaadda inaan gaabiyo miyaa io ajir badan mise inaan dhammaystiro masaladaa sheekhu labo u kala qaaday labo ayuu u kala qaaday sheekhu haddii safarku uu gaarayo saddex marxalo saddex marxalo haddii safarku uu gaarayo macnaa marxalatayn uu ka sii badan yahay marxalatayn waa siddeetan iyo shan ilaa sagaashan kilomitr laba marxalo sagaashan kilomitr uu ka sii badan yahoo safarku wuxuu gaari boqol iyo labaatan boqol iyo konton kilomitr waa safar dheer haddii markaa safarku uu aada u dheer yahay waxaa fiican salaada in la gaabiyo ayaa ajir badan hadduu saddex marxalo iyo ka badan gaaray laakiin safarku hadduu laba marxalo bis yahay labada marxalo maxaa loola jeedaa yani labada marxalo ujeedada laga leeya waa siddeetan iyo shan ilaa sagaashan sagaashan kilomitr siddeetan iyo shan ilaa sagaashan kilomitr haddii safarku uu yahay inaad dhammaystirtaa fadli badan salaada adoo shuruuddii xataa ay kuu dhammaystiran tahay musaafirnimada afartii ragco iska duko hadduu safarku laba marxaloba yahay siddeetan iyo shan ilaa sagaashan kilomitr hadduu yahay in la dhammaystiro ayaa fadli badan salaada hadduu marxalatayn ka badan yahana boqol iyo konton laba boqol oo kilomitr saddex boqol oo kilomitr hadduu gaarayo in la gaabiyaa fadli badan walitmaamu dhammaystirka ayaa afdalu fadli badan ilaa fii halaati maraaxila saddex marxalo inuu safarku gaaro maahan hadduu saddex marxalo gaaro falqasru gaabinta ayaa afdal markaa in la gaabiyo ayaa wanaagsan hadduu safarku aada u dheeryahay khuruuja min qowli abi xaniifata radia allahu tacaala canhu biwujuubi alitmaami fi اlawali wاlqasri fi اthaani waxaa laga baxayaa madhabkii iyo khilaafkii abi xaniifa raximah اllahu tacaala oo isagu uu leeyahay masalada hore in la dhammaystiraaba waajiba masalada hore maxaa loola jeeda waa safarku hadduu laba marxalo yahay safarku hadduu laba marxalo bis yahay siddeetan shan ilaa sagaashan kilomitr abi xaniif wuxuu leeyahay salaadda in la dhammaystiro waa waajib haddaad gaabiso marka maxaa dhacaya salaadaadi in laysku khilaafsanya oo abi xaniif oo kale uu leeyahay waajibuu ka tegey marka khilaafka abi xaniifa iyadoo laga baxayo awgeed safarku hadduu laba marxalo yahay maadaama abi xaniifa uu leeyahay in la dhammaystiro waa waajib in la dhammaystiraa madhabka shaaficiga sunno ku oo ajir badan saasa ajir badan laba marxalo hadduu yahay waliman shaksi wailaa liman wailaa liman shaksi maahan shaksigaasoo wajada fii nafsihi naftiisii ka helay karaahata alqasri gaabinta kahashadeedii naftiisii ka helay mahan qofku hadduu nafsadiisa uu dareemayo inay nafsadiisu ruksada ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo ruksada sharcigu uu siiyey in nafsadaadu ay dhibsanayso ruksadaa haddii qofka nafsadiisa uu ka dareemo maxaa fadli badan inuu markaa salaadii uu gaabiyo ayaa fadli badan si uu ula dagaalamo waxyaalaha sharcigu uu rukseeyey nafsadiisa kahanaysa oo dhibsanaysa si naftiisa ula dagaalamo naftiyaa waxay dhibsaneen gaabintii sharciguna muxuu kuu baneeyey gaabintii nafta la dagaalamo oo khilaafo maadaama gaabintii naftu dhibsanayso gaabintaa kuu fadli badan hadiiba nafta dhibsanayso gaabinta leanna ruksay dhibsanayn ilaahay subxaanahu watacaala uu kuu baneeyey wailaa liman shaksi maahane shaksigaasoo wajada helay fii nafsihi naftiisii karaahata alqasri gaabinta kahashadeedii qof naftiisii ka helay maahan hadduu qofku gaabinta uu kahanayo waxaa u fadli badan inuu gaabiyo faslun hadakani faasilun mid wax kala saaro fii maa yataxaqaqu bihi safar wuxuu u fasal yahay safarku wixii uu ku xaqiiqoobi lahaa yacni qofka goormaa la dhihi karaa waa musaafir oo salaaddii wuu gaabin karaa salaaddii yacni jamcu taakhiiruu samayn karaa oo dibuu u dhigi karaa jamcu taqdiimuu samayn karaa wuu soo hormarin karaa goormaa tilmaamahaa qofku uu qaadan karo wa awalu safari safarka kan ugu horeeya koow marka la leeyahay safarka iyaa bilowmay alkhuruuju ka bixid wey min asuuri gidaarka magaalada waa in laga baxo fi lmusawarati fi lbaldati magaalada waa in gidaarkeeda iyo derbigeeda laga baxo magaaladaasoo almusawarati ee la gidaareeyey oo gidaar loo yeelay magaaladu haddii derbi iyo gidaar uu ku hareeraysan yahay goormuu magaaladaas safarkeeda la dhihi karaa qofkani hadduu safarka u bilowday goormaa la dhihi karaa haddii magaalada aada ka safrayso magaalo gidaar uu ku hareeraysan yahay uu yahay safarku wuxuu kuu bilaaban karaa markaad derbiga aada ka tallaabsatid derbiga markaad ka tallaabsatid oo gidaarkii aada dhaaftid markaas waxaa kuu bilaabanaya axkaamu safar markaa salaaddii waad gaabin kartaa jamcu taqdiim waad samayn kartaa jamcu taakhiir waad samayn kartaa wa haadaa bidaayatu safarik safarkaaga bilowgiisa waa xilligaas gidaarka markaad ka gudubtid wa min alcumraani magaaladu haddaysan gidaar lahayn see la yeli sida magaalada muqdisho oo kale magaalooyin siday u badan yihiin gidaar ma laha ku wareegsan gidaar ku wareegsan uma badna magaalooyinka haddii marka magaalooyinku magaaladu aysan lahayn gidaar ku wareegsan goormaa la dhihi karaa qofkan safarkii uu u bilowmay wa min alcumraani wa awalu safari safarka bilowgiisu alkhuruuju ka bixitaan wey min alcumraan dhulka camiran waa inuu qofku isaga baxo maca rukuubi safiinati maca rukuubi safiinati doonida koritaankeeda micigeeda waa inuu ka baxo dhulka camiran fii maa shayna uu uga baxo dhulka camiran shaygaasoo laa suura gidaar lahu shayga uusan u sugnaanin wuxuu ku leeyahay sheekhu raximahu llahu tacaala haddii magaaladu aysan gidaar lahayn safarku qofku wuxuu u bilowmi karaa dhulka dhisan oo camiran markuu ka baxo inta magaalada dhismaheedii uu socdo ama magaalada xaafadaheedii uu ku dhex jiro safarkii uma bilaabo magaaladu haddaysan gidaar lahayn magaalada inta ay camiran tahay oo xaafadaheediiba iyo dhismaheedii uu ku dhex jiro salaaddii mana gaabin karo jamcu taqdiimna ma samayn karo jamcu taakhiirna ma samayn karo waa inuu inta camiran ka baxo oo inta dhisan inuu isaga baxo markuu magaalada banaankeeda dhul aan camirnayn uu u baxo xilligaa salaadda waa gaabin kara masaladan marka sheekhu muxuu ula jeedaa maca rukuubi safiinati marka uu leeyahay waa in doonina uu koro dooni waa inuu koro marka ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye waa markii qofku uu doonayo inuu dooni ku safro dooni inuu ku safro gaari inuu raaco ma rabo wuxuu doonayaa inuu ku safro dooni dooni inuu ku safro hadduu doonayo dee waa inuu badda aado ilaa meelaan bad ahayn lagama helo doonida badda markuu aadayo xaggee marka laga fiirinaa safarka bilowgiisa safarka bilowgiisa waxaa laga fiirinaa kow dhulka camiran ee magaalada waa inuu ka gudbo labo doonidiina lugta ha la helo ha fuulo markaasaa laleeyahay safara kuu bilowda markaas waxaa laleeyahay safar ayaa kuu bilowda hadduu qofku dhinaca badda uu ku safray dhinaca badda hadduu ku safrayo laba shardi wey marka uu bilowmayo safarka waa inuu dhulka camiran ka gudbo inta dhismahoo dhan waa inuu ka gudbo labo waa inuu doonidiina koro ilaa doonidii markuu koro markaasaa la dhihi karaa safara bilowda safara bilowday markaasa la dhihi karaa marka masaladan maca rukuubi safiinati waa masalo xiriir lale badda hadduu ku safray walidaalika sheekh raximah اllahu tacaala shaarixa wuxuu ku yihi wayuctabaru waxaa la fiiriyaa fii safari اlbaxri marka badda lagu safrayo almutasili saaxiluhu baddaasoo xeebteedu ay la xiriirto bilbaladi badda iyo xeebta hadday isla xiriiraan oo badda uu ku safrayo waxaa la fiirinaa alkhuruuju minhaa waa inuu magaaladii isaga baxo maca rukuubi safiinati doonidiina uu koro markaasaa safarkii qofkaana uu bilowday fii maa shayna waa inuu isaga baxo dhulka camiran shaygaasoo laa suura gidaar lahu shayga uusan u sugnaanin wa mujaawasatu اlxilati deegaanka gudbitaankiisii wey mujaawasatu اlxila waa mas'alo kale oo cusub oo bilaabaysa masaladaasi waxay xidhiir la leedahay meeshu haddaysan magaalo ahayn uu ka safray magaalada hadduu ka safrayo laban u kala qaadmo magaaladu inay leedahay gidaar iyo inaysan gidaar lahayn haddii gidaar ku wareegsan ay leedahay waa inuu gidaarka ka gudbo markaasaa safarku bilaabo haddii magaaladu aysan gidaar lahaynna maxaa niri waa inuu inta dhisan uu ka gudbo oo camiro taa waa ka baxnay masale kale waxaa bilaabmaya meesha uu deganaa oo uu ka safrayo haddaysan magaalo ahayn see la yeeliyey ay ahayd doqosho iyo aqal soomaali iyo teendhooyin iyo xaafaddaas hadduu ka safray magaalo noocaasba u dhisan magaalo noocaa u dhisman waa ahlulkhiyaam waa magaalo guryaheeda dhanba teendhooyin ay yihiin ama buushash ay yihiin see la yeeli masaladaas uu ka hadlay sheekhu wuxuu ku yidhi wa mujaawasatu alxillati deegaanka ka gudbiddiisii wey wa awaluhu awalu safar lisaakin alkhiyaam dadka teendhooyinka degan wa awaluhu awalu safari lisaakin alkhiyaam dadka teendhooyinka degan safarkooda wuxuu bilaabmi mujaawasatu alxillati deegaanka ka gudbiddiisa inta teendhadu ka dhisan tahay ama buushashku ay ka dhisan yihiin intaasun ka gudub tusaale ahaan haddii inta buushashku ama teendhooyinku ay ka dhisan yihiin ilaa boqol tilaabo oo kaliya ay yihiin dad teendhooyin iyo ama buushash ay u dhisan yihiin boqolka tilaabo oo buushash ku dhisan yihiin markuu ka gudbo salaadda wuu abgaabin karaa jamcu taqdiimna wuu samayn karaa jamcu taakhiirna wuu samayn karaa wayantahi safaruhu shaksiga safarkiisu wuxuu ku dhammaadaa biwusuulihi shaksiga gaadhidiisii suura wadanihi wadankiisii uu ka safray wadankaa gidaarkiisii uu soo gaaro hadda maxaan soo baranay oon ka baxnay safarku goormuu ii bilaaban karaa oon soo baranay haddana waxaan baranaynaa goormaa safarkii uu ii dhammaaday oo la dhihi karaa salaaddii mana gaabin kartid jamcu taqdiimna ma samayn kartid jamcu taakhiirna ma samayn kartid oo magaaladaadii aad soo gaartay goormaa lay dhihi karaa oo safarkii uu dhammaaday wayantahii safaruhu shaksiga safarkiisii wuxuu ku dhammaadaa biwusuulihi shaksiga gaadhidiisii suura wadanihi wadankiisii wadankaa gidaarkiisii uu soo gaaray waa hadduu wadanku ahaa in kaana musawaran wadankuu ka safray ama magaaladuu ka safray hadday gidaar laheed magaaladuu ka safray haddii derbi ku wareegsanaa derbigii hadduu soo gaaray intaha safar safarkii waa dhammaaday salaaddii ma gaabin karti aw amase cumraanahu cumraana wadanihi ama wadankiisii wadankaas camirnaashadiisii uu soo gaaro intii camirnayd in kaana hadduu yahay beledku hayra musawarin mid derbi loo sameeyey hayrkii hadduu yahay magaalada aad ka safartay magaalo derbi iyo gidaar leh haddaysan ahaynna goormaa safarkaaga laleeyahay safarkaagii wuu kuu dhammaaday waa markaad dhulka camiran oo deegaankii xaafadii dhisnayd markaad soo gasho dhulkii camirnaa haddaadba hal tilaabo madaxa la soo gasho safarkaagii wuu dhammaaday wuxuu kaluu safarku ku dhammaan karaa mas'alo kale oo safarku ku dhammaan karo wa biniyati rujuuci laabashada niyadeediina safarku uu ku dhammaan karaa ilaa wadanihi wadankiisii inuu u laabto uu niyeystay waa qabla wusuuli masaafati اlqasri intii masaafatulqasri uusan gaarin masaafadii salaadda lagu gaabin jiray waa siddeetan shan ilaa sagaashan kilomitr intuusan gaarin ayuu wuxuu niyeystay inuu iska laabto oo magaaladii uu ka soo safray oo u laabto meesha niyadaasu ay kaaga soo dhacday ayaa safarkaaga ku dhammaaday tusaale ahaan magaalada muqdishoa ka safartay magaalada muqdisho marka ka safartay magaalada muqdisho dhismaheedii markaad ka gudubto maxaa ku bilaawmi jiray safar oo salaad waad gaamin kartay soo maaha afgooye markaad sii marayso waxaa kugu soo dhacay muqdisho inaad dib ugu laabatay musaafir miyaad tahay mise muqiim xukunkiisa ya muqiima tahay marka intahaa safarku safarku marka waxyaalaha uu ku dhammaan karo waxaa ka mida in la niyeysto inaad dib ugu laabatid magaaladeeda niyada hadday kugu soo dhacday axkaamu safar ma qaadanaysa waxaad qaadanaya qof magaaladiisii jooga xukunkiisii ayaad qaadanaya marka waa mas'alo kale oo safarku uu ku dhammaan karo uu ku sheegay wa biniyati rujuuci laabashada niyadeediina safarku uu ku dhammaan kara ilaa wadanihi waddankiisii inuu u laabto uu niyeystay qabla wusuuli masaafati اlqasri intuusan masaafatu qasri gaarin wuxuu niyeystay inuu dib u laabto wuxuu kaluu safarku ku dhammaan karaa waa masalo kale haddana masalo kaleo haddana safar ku dhammaan karo wayantahi safaruhu safarkiisu wuxuu kaluu ku dhammaan karaa biwusuuli mawdicin meel gaarideedi meel inuu gaaray mowdicaasuna waa uu niyeystay aliqaamata ku nagaasho fiihi mowdicaa inuu ku nagaado uu iska joogo ayuu niyeystay muطlaqan waktan inuu ku nagaado ayuu niyeystay waktigaasoo muطlaqan la idlaaqay oo aan xuduud lahayn wakti aan xuduud lahayn inuu meeshan joogo ayuu niyeystay mas'alo kale haddana oo safarku ku dhammaan karo masalada kale safar ku dhammaan karo oo sheekhu noo sheegaya waxaa weeye maalan waad baxday kismaayo kale ayaad u safartay waa musaafir shuruuddiisii oofsaday waa kismaayo way fogta isagoo marka kismaayo markuu aaday oo wuxuu iska niyeystay meeshan ba inuu iska jooga bilaa xuduud waktina ma niyeysan hal maalin iyo laba iyo shan iyo toban maalin iyo boqol iyo midna ma dhihine war meeshan iska joog waa iqaamatan mutlaqa nagaashiyo uusan wax waktiga u samayn xukmu lmusaafir miyaad qaadanayn mise xukmu lmuqiim muqiimaad iyadana waa masaa'ilka safarku uu ku dhammaan karo marba haddii magaaladii kismaayo kale aada gaartay ood niyeysatay alla ilaah meeshan iska joog maalintii niyadaasu kugu soo dhacday intahaa safarku safarkaaga u dhamaa axkaamu safar ma qaadanayso aw amase wuxuu niyeystay arbacata ayaami afar maalmood nagaashiyahoodii afar maalmood inuu meesha iska joogo maalmahaasoo saxiixatin ee sax ah afar maalmood oo saxa inuu meeshan joogo ayuu niyeystay afar maalmood oo saxa maxaa loola jeedaa kuwo khaldan miyaa jira saxiixa ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye yacni maalintii uu magaalada soo galayna lagu deri maayo xisaabta maalintuu magaalada ka baxayana ma lagu derayo yani saxiix waxaa loo jeedaa arbacata ayaam kaamila afar maalmood oo dhamaystiranoo maalintuu soo galay aan xisaabta lagu derayn maalintuu magaalada ka baxayana aan xisaabta lagu derayn haddii afar maalmood inaad meeshan joogto aada niyeysato maxaad qaadanay xukmu muqiim iyadana waa masalo kaleoo safarka uu ku baaba-ay kismaayo kalea u safartay waxaad niyeysatay magaaladan kismaayo alla ilaha afar maalmood iska joog haddii afar maalmood joog haddaad ma niyeysatay maxaad qaadanaya xukmu lmuqiim muqiim muxuu salaaddii ma gaaban karti haddaad niyeysatayo waa masalo kale haddana oo safarka uu ku baabi'i karo masalo kale oo safarka ku baabi'i karo aw amase lixaajatin liajli xaaja an yuqiima inuu meesha nagaado uu yani meesha iska iska joogo ayuu niyeystay lixaajatin liajli xaaja dan darteed inuu meesha u joogo u niyeystay dantaasoo laa tanqadi aan gudbaynin oo dantu aysan u ansaxaynin ilaa bilmuddati muddadii maahane si kale aysan dantu ugu gudmaynin muddadaasoo almadkuurati ee lasoo sheegay markuu magaaladii gaaray tusaale ahaan magaaladii kismaayo markuu gaaray ayuu wuxuu is yihi magaaladan joog laakiin qof hebel markaa deynka uu kuu keeno qof hebel markuu deynku kuu keeno isaga bax magaalada ninkaan haddaad deynkaaga ka hesho isaga bax magaalada deynkiina wuxuu og yahay inuusan ku imanaynin ilaa afar maalmood inuu joogo maahan wuu og yahay deynkii inuusan ninka ka helayn inuu afar maalmood joogana wuu og yahay qofkaas muxuu noqonaa musaafir mise muqiim ilaa afartii maalmood tii hadda aan soo sheegnay u egtaha masaladan wuxuu noqonaa qof muqiim ah haddaad og tahay xaajadan inaysan ku dhammaanaynin ilaa afar maalmood ka soka inaysan xaajada ku dhammaanayn haddaad og tahay maxaad noqonay qof muqiim ah magaalada degan aw amase lixaajatin liajli xaaja ama dan darteed inuu meesha u joogo ayuu niyeystay xaajadaasoo laa tanqadi aan gudmaynin ilaa bilmuddati madkuura muddada la soo sheegay maahan si kale aan ku dhammaanayn muddadu waa afartii maalmood wain kaana hadduu yahay shaksigu yatawaqacu mid filaya oo rajaynaya qadaa'ahaa xaajada gudmitaankeedii danta inuu gaaro ayuu filaa kulla waqtin waa filaa waqti kasta waa danaan xuduud lahayn allaleh maanta ninkii inuu deynka kuu keeno waa suurtagal beri inuu kuu keeno waa suurtagal toban maalmood ka bacdi inuu kuu soo waa suurtagal maalin walba rajuu ku jira ma xadhin karo waktiga masaladu hadday sidaasoo kale tahay waa xaaje uusan xadhin karin xaaje uusan xadhin karin uu sugayo haddii xaajadaa meesha ay kugu timaadana magaaladeeda u laab isleeyahay hadday ku ku timaado tarakhasa qofkaas wuxuu ruksaysan karaa salaadii inuu gaabiyo ilaa ثamaaniyata cashara yowma ilaa sideed iyo toban maalmood ruksuu leeyahy salaada waa gaabin kara masalada maxaa loola jeeda masalada ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye matala qofkii kismaayo markuu tegey ninuu sugaayey oo dayn uu ku lahaa daynkiina wakti ma laha inuu berri u yimaado ninkii waa suurtagal laba maalmood ka bacdi inuu yimaado waa suurtagal shan iyo toban maalmood daynku inuu ka bacdi u yimaado waa suurtagal waa xaaje uusan xadidi karin waktiga u imanayso haddii qofka saas u walaacsan oo kale sharcigu wuxuu ruksad u siiyey siddeed iyo toban maalmood inuu salaaddii gaabin karo waa hadduu rabo hadduu rabo ilaa siddeed iyo toban maalmood salaaddii uu gaabin karaa waa aqsaa muddati alqasri muddada salaadda la gaabin karo muddada ugu fog siddeed iyo tobankaas maxaana siddeed iyo tobankaas sharcigu u xadiday waxaa weeye qofkan magaalada danuu usoo aaday dantaasna ma garanayo xilliga danta u dhammaanayso ma garanayo ilaa siddeed iyo toban maalmood marka intaasoo mas-aluu sheekhu u kala qaaday yacni muddada magaalada la joogayo haddii markii horeba aada yacni magaalada u niyeysatay inaad iska joogto adigoon wakti sheegin safarkii wuu kaa dhammaaday haddaad niyeysatay afar maalmoodoo saxiixa inaad joogtana safarkii wuu kaa dhammaaday haddaad niyeysatay magaaladan xaajo iyo dan dantaa markii aada hesho magaalada ka safar aadna og tahay dantii inaysan kuu imanayn ilaa afar maalmood ka bacdi maaha ayadana safarkaaga u dhammaaday laakiin hadduu qofku filayo xaajadii waktiga uu filayana uusan oqoonin marka maxay noqonayaa ilaa siddeed iyo toban maalmood wuxuu ruksad u leeyahay inuu salaaddii sii gaabo walaa yaksuru ma gaabin karo salaaddii haa'imun qof jahwareersan qof jahwareersan salaaddii ma gaabin karo leannahu shuruudda salaadda lagu gaabin karo waxaa ka mid a alqasdu ilaa makaanin mucayan qofku waa inuu garanayo uu og yahay meel gaara inuu u safrayo meeshuu u socdo waa inuu yaqaano mar xaggee u socotaa xaggee u safri kismaayaan u socdaa waa inuu dhihi karo ka jawaabi karo laakiin haddii la weydiiyo la yidhah war xaggee u socotaa ma aqaanine waa iska un socdaa ma gaabin kartid salaadda ma aqaan meela ogaado ninkana ay wata ninkanaa yidhi meelaan aadaynaa mana ii sheegin ninkana ay wato meelaan aadaynaa uu yidhi mana ii sheegin meesha aan u socno ma gaabin kartid isagoo hadduu rabo hadduu yaqaano ninka ku wata meeshu asagoo hadday u cayinan tahay salaadda uu gaabin karo ninka adiga ku hogaaminaya waa ciidamada mararka qaar saasoo kalea ku dhacda ciidanka leannu looma sheego inta badan meesha dagaalku loo lagu wajahan yahay waxaa dhici karta sirta in laga qariyo ciidanka oo ninka hogaamiyaha uu yihaaho ina keena meel hebla yani meelaan u soconaa oon weeraraynaa war xaggee hadda sirta inaad kashiftaanaan diidahayaaho waagii dagaalku bilowdaa laydiin sheegi doonaa ciidankaas ma gaabin karaan yani salaada leanna waa haa'imiin meel ay u socdaan ma yaqaanaan qofku hadduu haa'im yahay oo meesha u socdo uusan garanayn salaadda ma gaabin karo walaa yaksuru ma gaabin karo haa'imun qof jahwareersan wa huwa man laa yadri ayna yatawajah waa qof aan garanayn meeshuu u socdo wa in daala taraduduhu taradudkiisa ilaalaabashadiisaba ha dheeraato markaas iska socdaa meeluu u socdo garan maayo lianna safarahu hadduusan meel u socdo garanayn iska socsocdo macsiyo wey itcaam id itcaamu nafsi bisafari in nafta safarka lagu dhibo ligayri karadin xaraam dan la-aan in layska socdo xaraam walaa daalibu hariimin qof hariim ahoo dayn uu ku leeyahay mid dalbanayana ma gaabin karo salaaddii walaa aalibu walaa yaksuru ma gaabin karo daalibu hariimin qof dayn lagu leeyahay qof dalbanayo o raadinayo salaaddii ma gaabin karo ow amase aabiqin daalibu aabiqin qof ka dhuuntay qof raadinayana salaaddii ma gaabin karo qofkaasoo laa yacrifu aan garanayn mowdicahu mowdica kullin minhuma mid walbaoo hariimka iyo aabiqa ka mida meesha uu ku sugan yahana ma garanayo isaguna ma gaabin karo salaaddii maalan qof uu dayn ku lahaa ayaa ka fakaday qofkii uu raadina qofkii ma afgooyuu jiraa oo iska socdaa un haddaad afgooyi ku aragtana tunka kusoo dheguu is leeyahay ilaa kismaayo hadday kuu qaatana iska soco ilaa kismaayo u raadi qofka ma garanayo meeshu qofkii jiro qofkaas salaad ma gaabin karo laannu isaguna ma garanayo meesha uu socdo ma yaqaano sidaasoo kale qof kaa dhuuntay haddaad raadinaysana salaaddii ma gaabin karto leannu makaan mucayan ah ood ugu hagaagto malihid waa iska wareego waa iska socotaa walaa zawjatun zawjadii xaaskii islaantii xaaska ahayd iyaduna ma gaabin karto salaaddii wa cabdun addoonkii isaguna salaadda ma gaabin karo zawjadaas iyo addoonkaasoo laa yacrifaane aan garanayn almaqsida makaanu qasadka meesha loo socdo xaas gabadha haddaysan garanayn ninkiyaa yidhi inakeen xaggee u soconaa ma lagu sheegahayo de haddii laga qariyey meesha loo socdo salaaddii ma gaabin karto iyadhuna haddii laga qariyey oo ninkeeda uu ka qariyey meesha loo socdo ma gaabin lannahu laa liannaha laa taqsid ilaa makaan mucayan meel mucayana uma socoto marka masalatlhaa'im oo kale w masaladii aan soo maraynay masalatlhaa'im qofkii jahwareersanaayo kale w waxaa la mid a addoonkii sayidkiisu yidhi inakeen xaggee u soconaa lagu sheegi maayo isaguna ma gaabin karto walaa zawjatun zawjana ma gaabin karto walaa cabdun addoon isaguna ma gaabin karo zawjadaas iyo addoonkaasoo laa yacrifaana aan garanayn almaqsida makaanu qasadka meesha loo qastayo aan garanayn ilaa bacda marxalatayn laba marxalo ka bacdi maahane ma gaabin karaan salaaddii laba marxalo ka bacdi maahane maxaa loola jeeda laba marxalo ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye haddii sagaashan kilomitir la gooyey oo zawjadii ay xaqiiqsatay inta la socday sagaashan kilomitir inuu yahay markaa waa iska caddahay way gaabin kartaa salaadda lana cabirkii fiirisay cabirkii waa cabir salaadda lagu gaabin karay gaartay marka laakiin intaan cabirkaa la gaarin iyadu ma gaabin karta salaadda labada marxalo intaan la gaarin isagu laakiin zawjku wuu gaabin karaa isagoo marxalatayn la gaarin soo soo marin axkaamta safarku waxay bilaabataa markii la dhaafo magaalada cumraankeeda ama magaaladu haddii derbi leedahay derbigeeda markii la dhaafo markaasaa horey masallihii laga dhigan karaa soo soo marin salaadda la gaabin karo laakiin iyadu markii laba marxalo jarto kabacdi salaadda gaabin karta zawjku laakiin wuxuu salaadda gaabin karaa dhulka camiranba magaalada hadduu ka gudbo horuu salaadda ka gaabin karaa isaga saas faslun hadaakani faasilun mid wax kala saaro wa fii baqiyati shuruudi alqasri wa naxwihi wuxuu u fasliyaa shuruudda gaabinta iyo wixii la mida shuruudu lqasri soo gaabinta shuruuddeedii alcilmu ogaansho wey bijawaasihi jawaazi اlqasri gaabinta banaanaashadeeda waa in la ogyahay shardiga ugu horeeya waa inaad ogtahay horta sharcigu inuu kuu baneeyey in salaadda lasoo gaabiyo haddaad musaafir tahay falow qasara hadduu iska gaabiyo salaaddii u ow jamaca ama salaadihii uu iska jamciyo jaahilan isagoo jaahilka ah bijawaasi daalika arrinkaas in sharcigu uu baneeyey isagoo jaahilka uu iska dadku iska raacraacay wuxuu arkay dad musaafiriinoo duhurkii laba ragc iska tukanayo labada rag u iska tukanay waxa waxa ay yihiin iyo ma yaqaan ulajeedada laga leeyahay ma yaqaano lam yasixa ma ansaxayo salaadda soo gaabi litalaacubih maxaa yeel waa cayaari waxa waa inaad taqaano horta sharcigu guud ahaan shuruudda iyo gooni tafaasiil iyo sharax dheeraad ba ha ka bixin laakiin guud ahaan waa inaad ogtahay sharcigu inuu u baneeyo qofka musaafirka inuu salaadda gaabiyo si guud waa inaad cilmiga horta u haysato laakiin haddaadba cilmigaas inuu ilaahayba baneeyey oo sharcigu uu baneeyey salaadda gaabinteeda haddaadma la socan salaadda ma gaabin karta cayaar cayaaray noqon shardiga labaad wa anlaa yaqtadiya inuusan ku dayan bimutimin qof taam yeelayana waa inuusan ku dayan walow musaafiran milahu musaafir isagoo kalaba ha noqdeen qof salaaddii dhammaystiraya waa inuusan ku dayan tusaale ahaan laba musaafiraad tihiin waad israacdeen ninkan wuxuu ku yidhi ani musaafir aan ahaado sharcigu ha ii baneeyo inaan gaabiyo laakiin waa iska dhammaystiran ahu afartii ragcaan tukana kuma xihan kartid adigu haddaad gaabinaysid haddaad ku xihatana inaad dhammaystirtaa waajib kugu noqonaysa inaad dhammaystirto ayaa waajib kugu noqonaysa walaa bimashkuuki safari qof safarkiisa lagu shakisan yahana waa inuusan ku dayan waa qof lagu shakisan yahay tolowma musaafira muse musaafir ma aha dee qofka haddaad ku shakisan tahay talow ninkan salaaddii tukanayo musaafir salaaddii gaabin raba miya mise waa nin magaalada degan haddaadba ku shakiso kuma xihan karti walaa bimashkuuki safari safarkiisa qof lagu shakisan yahay isagana waa inuusan ku xihan liannahu lam yajzim xiinaidin biniyati اlqasr haddii qofka uu ku shakisan yahay niyadiiba ma jasmin karo niyadii waxaa la rabaa in la jasmiyo oo go-aan ay kaa tahay salaadda inaad soo gaabiso waa inaad niyeysato salaadda inaad soo gaabiso see u niyeysanay qofka imaamkaaga ayaaba shaki kaaga jiraa ma musaafira mise waa muqiim wa an yanwiya waa inuu niyeysto alqasra soo gaabin inuu salaada gaabinayo shardiga saddexaad waa inuu niyeysto inuu salaada soo gaabinayo fi lixraami cinda alixraam fiida waa bimacnaa cinda xirashada agteeda xirashada agteeda markuu salaada xiranayo allahu akbar u leeyahay markaas waa inuu niyeysto inuu salaada soo gaabinayo dee hadduu niyo la-aan iska gaabiyo niyo la-aanuu iska gaabiyo ma ansaxayso niyo la-aan hadduu salaada iska gaabiyo ma ansaxayso wa an yaduuma safaruhu shardiga ugu dambeeya afraad wa an yaduuma safaruhu shaksiga safarkiisu waa inuu joogto noqdo oo uu daa'im noqdo min awali salaati salaadda bilowgeeda laga bilaabo ilaa aakhirihaa aakhiri salaati ilaa salaadda aakhirkeedii laga gaaro shardigan afraad ulajeedada laga leeyahay waxaa weye salaadda markaad xiratay oo allahu akbar aad tiri waa salaaddii aad gaabinaysa ilaa assalaamu calaykum aad ka tidhaah waa inaad musaafir xukunkiisii baaqi ku tahay musaafir xukunkiisii waa inaad baaqi ku tahay maxaa baxay markaad allahu akbar tiri rukuucii aada marayso ayaa qalbigu waxaa kaaga soo dhacay war meeshan maad iska joogta ilaa toban maalmood horta maxay noqon jirtay markaas ya xukmun muqiim soo ma qaadan jirin ma gaabin kartid salaaddii haddiiba sidaas adigoo salaaddii dhexdeedii rukuuc markaad maraysa waxaad niyeysatay war meeshan waaba iska hawagadis waa ku fiican tahayo toban maalmood maad iska joogtid salaaddii dhexdeeda adoo ku jira wey xukmulmuqiim aad qaadanay musaafir ma noqonaysa leanna masaa'il waxaan soo marnay safarka waxyaalaha uu ku dhammaan karo waxaa ka mida niyo niya ku dhamaan wa an yaduuma safaruhu shaksiga safarkiisa waa inuu daa'im yahay min awali salaati salaadda bilowgeeda laga bilaabo ilaa aakhiriha ilaa salaada aakhirkeeda laga gaaro faslun hadaakan faasil mid wax kala saaro waa fi ljamci jamcintuu u fasal yahay bisafari walmadar bisababi safar safarka sababtiisa wax loo jamciyo walmadari roobka sababtiisa wax loo jamciyo ayuu u fasal yahay fasalkan sheekhu wuxuu uga hadli doonaa maadaama aanu soo baranay shuruudaha gaabinta haddana waxaan baranaynaa salaadaha la jamcinayo oo la kulminayo iyo shuruudaha ay iska leeyihiin ee axkaamtooda wayajuusu waxaa bannaan aljamcu kulmin bayna alcasrayn labadii casr dhexdoodii waa la kulmin karaa casrayn labada casr waxaa la yidhaha tatniyatu altagliib naxwuhu wuxuu yidhaha tatniyatu tagliib yacni casirkii ayaa la qaalib yeelay markaasaa casirkii muhana laga dhigay ulajeedadu waxaa weeye alcasru waduhr duhurka casirkaa loola jeedaya labada casr gaabintoodii ulajeedada laga leey waxa weye labada casr yani jamcintoodii waa casirka iyo duhurka wayajuusu waxaa bannaan aljamcu kulmin in la kulmiyo bayna alcasrayn labada casr dhexdoodii in la kulmiyo way bannaan tahay casirka iyo duhurkaa loola jeeda casirka iyo duhurka waa jamcin kartaa see u jamcin marka jamcu taqdiim ama jamcu taakhiir jamcu taakhiir markaad leedahay casir duhurkii ayaa dib u dhigi markaasaa xilliga casirka markii la gaaro ayaad waxaad isla tukanay duhurkii iyo casirkii way kuu bannaan tahay inaad soo hormariso casirkana way kuu bannaan tahayo xilligii duhurka aad tukatay duhurka iyo casirka taqdiim iyo taakhiir walcishaa'ayni labada cisho jamcintoodana way bannaan tahay taqdiiman min taqdiimin hormarin iyo wa taakhiiran min taakhiirin gadaalmarin waa lagu jamcin karaa labada cisho waxaa loola jeedaa maqhribka iyo cishaha maqhribka iyo cishahana waa la jamcin karaa inaad maqhribka dib u dhigtid oo xilliga cishaha labadoodaba aad tukatid ama soo hormaray cishihii oo maqhribkii xilligii maqhribka waxaa tukataa maqhribkii iyo cishaha inta way ku banaantay wa tarkuhu tarku ljamci jamcinta in laga tago inaan salaadaha la jamcin ayaa afdalu fadli badan salaadaha inaan la jamcin ayaa fadli badan ilaa liman qof maahane qofkaasoo wajada fii nafsihi naftiisa ka helay karaahata aljamci jamaca kahashadiisii naftiisa ka dareemay ow amase shaka shakiyey fii jawaasihi jawaasi اljamci jamcinta banaanaashadeedii ku shakiyey maaha ow amase yusalli tukanaya ma qof dukanaya maahane munfaridan keligii xaal uu yahay tukanaya low taraka hadduu isaga tago aljamca jamcinta hadduu isaga tago keligiisuu salaada ku noqona marka maxaa fadli badan salaadihii inuu jamciyo halkan wuxuu rabaa sheekhu inuuga hadlo guud ahaan horta salaaddii inaan jamciyo miyaa ii fiican mise mid walba waktigeedii inaan ku tukado sida kuu fiicanoo ajirka badan mid walba waktigeedii inaad ku tukato ilaa dhowr mas'alo kooban maaha masaa'ilkii koobnaayuu sheekhu ka hadlo wuxuu yidhi ilaa liman qof maahane qofkaasoo wajada fii nafsihi naftiisa ka helay karaahata aljamci jamcinta kahashadeedii ka helay haddii nafsadaadu ay kahanayso wax ilaahay banneeyey inaad samayso naftu hadday dhibsanayso dee naftii markaas khilaaf salaadihii inaad jamcisaa kuu fiican markaa naftaadiiba haddaad ka hesho wax ilaahayba ruqsad uu kuu siiyey inay naftii diidan tahay inaad jamcisaa fadli badan marka masalada labaad ee jamcu uu fadli badan yahay ow shaka ama wuxuu ku shakiyey fii jawaasihi jawaasi اljamci walow horta salaadaha in la jamciyo salaadaha sharcigu horta in la jamciyo ma banaan yihi mise ma banaan ayuu ku shakiyey dee hadduu ku shakiyo fayusanu lahu اljamcu qofkaas waxaa fiican inuu jamciyo inuu jamciyo ayaa fiican si marka maadaama wuxuu ku shakisan yahay wax sharcigu baneeyey sharciguna uu baneeyey bilaa khilaaf khilaaf la-aan ow amase yusalii qofku wuxuu tukanaa munfarida keligiis xaal uu yahay ayuu tukanaa low taraka hadduu ka tegi lahaa aljamca salaadaha jamcinteedii hadduu iska dhaafo waxay noqoneen inuu keligii tukado ilaa dadkii musaafiriinta ahaa oo isaga la socday kulli salaadihii baa wada jamcinaya haddaad tiraa anigaan salaadihii dhammayst yani ma jamcinayo mid walba waktigeedan ku tukanaya haddaad tiraa kaligaa ay kugu noqonay salaad kaligaa iyo jamaacadaya wanaagsan jamaacada wanaagsan dadkii hadday wada jamcinayaan jamaacada dhinacooda ka raac marka jamaca fadli badan jamci ayaa fadli badan wa shuruudu taqdiimi horumarinta shuruuddeedii arbacatun afar wey jamca waxaan soo marnay laba qaybood inuu qaybsamo jamcu taqdiim iyo jamcu taakhiir waxaa bannaan salaadan inaad soo hormariso maalan casirkii soo hormari xilliga duhurka tuko cishihii soo hormari xilliga maqhribka tuko kaasa waxaa la yidhaha jamaca soo hormarinta jamacaasi wuxuu iska leeyahay afar shardi albadaa'atu ku bilaabid ayaa shardiga biluulaa bisalaati اluulaa horta waxaa shardiga kow salaada hore ka bilaab salaada hore inaad ka bilowdo shardiga oo maalan wuxuu rabaa inuu soo hormariyo maqhribka waxaan leeyahay cishihii cishihii inuu soo hormariyo oo xilliga maqhribka oo cishaha iyo maqhribka iskula dukado ayuu rabaa yaan hormarinaynaa marka ilaa cishihiyaan soo hormarinay maqhribka waa inaan bilowno markaan maqhrib ka salaamo noqsano kabacdi cishaha waa inaan tukano laakiin cishihii in lasoo hormariyo ma ansaxayo ma ansaxayo mana banaano cishihii in lasoo hormariyo oo cishihii marka hore aada bilowdo ma banaano waniyatu ljamci jamcinta niyeysigeedii wey fiiha fi luulaa uuladaas yani fi salaati اluulaa salaada hore waa inaad ku niyeysatid labada salaadood inaad isku jamcinayso walow maca asalaami salaamo naqsiga micigiisaba aad kula niyeysatidi horta salaada hore meel un ka mida waa inaad ku niyeysatid labada salaadood inaad jamcinaysid jamcu taqdiim niyeyso maxaa loola jeedaa maalan cishihii ayaad soo hormarisay xilliga maqhribka ayaad cishihii la tukanay waxaan ihi waxaa shardiya in maqhribkii la bilaabo maqhribka waan bilaabnay laakiin maqhribka markaan bilaabayno waa inaan maqhribka dhexdiisa ku niyeysano inaan labada salaadood jamcinayno walow niyadaasina shardi ma aha allahu akbar markaad leeda maqhribka xihanaysid inaad jamcinta niyeysato shardi ma aha xataa markaad salaamo naqsan rabtid asalaam markaad bilaabaysa salaamo naqsiga oo maqhribkaad ka salaamo naqsanaysid markaa xataa waad niyeysan karta jamcinta walmuwaalaatu xirxihiirin wey baynahumaa bayna salaatayn labada salaadood dhexdooda in la xirxiriiriyo waa shardi xiriirinta ulajeedada laga leeyahay maxaa loola jeeda ulajeedada waxaa weeye maqhribka iyo cishihii haddaad cishihii soo hormarisay oo xilliga maqhribka aad la tukanaysid maqhribka markaad ka salaamo noqsatid waa inaad cishihiina hore uga istaagto allahu akbar hore waa inaad ka tiraado laakiin haddii labadii wakti dheer uu u dhexeeyo oo maalan maqhribkii markaad ka salaamo noqsatid sheekaad iska gashay sheeko ayaad iska gashay ma jamcin kartid waa inaad cishaha xilligiisa la sugto haddii marka uu u dhexeeyo laba ragco intii laga tukado ayaad iska fadhisay ama waa sheekaysanaysay laba ragca intii laga tukado haddayba u dhexayso jamcii wuu kaa buri waa inaad cishaha ku tukato xilligiisi xilligiisi inaad ku tukato wa dawaamu safari safarka daa'im noqoshadiisu ila alixraami ilaa xirashada laga gaaro bihaaniyati salaada labaad ilaa aada ka xiranayso laga gaaro ilaa ixraam xirashada ilaa laga gaaro bihaaniyati bisalaati athaaniya salaada labaad xirashadeeda ilaa laga gaarayo waa inuu safarku uu daa'im yahay maxaa ka mid a maalan shardigan ulajeedada sheekhu uu ka leeyahay waxaa weye cishihii waad soo hormarisay oo xilliga maqhribkaad la tukan maqhribkii aad hormarisay oo markii hore aad bilowday haddana cishihii ayaad ku yani ku daba tukatay oo markaad maqhribkii assalaamu calaykum tiri ayaad cishihii xiratay ilaa cishuhu uu ka dhammaanayo waa inuu safarkaagu daa'im cishaha ilaa aad ka dukanaysaa loola jeeda cishaha ilaa aad ka dhammaystirayso assalaamu calaykum aad ka leedahay waa inaad safarkii daa'im ku tahay maxaa baxay waxaa baxay cishihii markaad rukuuciisii marayso sidii masaladii hore aan soo marnay cishihii rukuuciisi markaad marayso alleele meeshan waa iska hawo fiican tahaye iska joog shantoo maalmood jamcii wuu kaa buri cishaha waa inaad xilligiisa la sugto xilligiisa inaad la sugto wayushtaradu waxaa la shardiyaa fii jamci taakhiiri jamaca dibdhigista markaad dib u dhigaysid salaada jamcaas waxaa lagu shardiyaa niyatuhu niyat اljamci jamcu taakhiirka niyeysigiisa yaa la shardin qabla khuruuji wakti اlأuulى qabla khuruuji wakti salaa salaada waktigeeda bixitaankiisa ka hor salaadaasu aluulaa hore walow biqadri ragcatin hal ragco qadarkeedba allaha ka dhigay intii salaadii hore waktigeedii uun waxay ka baaqi yihiin waa inaad niyeysatid inaad salaadan dib u dhigaysid tusaale ahaan halkan sheekhu wuxuu rabaa inuu ka bilaabo shuruudda dibdhigista jamcu taakhiir waxaad rabtaa tusaale ahaan duhurkii inaad dib u dhigtid maqhribkii aad dib u dhigtid ilaa cisha ayaad doonaysa duhurkii haddaad dib u dhigaysid waxaa shardi ah inta salaada duhurkeedii wax uun ay baaqi ka yihiin waa inaad niyeysato salaadan inaad dib u dhigi doontid inaad niyeysato shardiga leannahu salaadda haddii waktigeedii la gaaro laba shay mid ayaa waajibka u ah ima alcaziima wa ima alficlu salaadda inaad go-aansato inaad dib ka dukan doontid ood yacni dib dhigtay salaadda ima alficlu ama inaad ficil samaysoo tukatid labadaas midaa waajibka u ah laakiin mana niyeysanayo oo niyatu taakhiirna samayn mayo mana dukanayo ma ansaxayso taas walow biqadri ragca muxuu ula jeedaa sheekha walow biqadri ragca ulajeedada laga leeyahay waxaa weye yacni salaadda waktigeedii hal ragcaba ha ka dhimanaadeen waktigiiyo wax un ay ka dhiman yihiin waa inaad niyeysato wa dawaamu safari safarka daa'im noqoshadiisa wey ilaa tamaamihaa tamaami thaaniya salaada haaniyadaahee labaad taam noqoshadeeda ilaa laga gaaro waa inuu safarku uu daa'im yahay wa dawaamu safari safarka daa'im noqoshadiisa wey ilaa tamaamihaa tamaami thaaniya salaada labaad taam noqoshadeeda ilaa laga gaaro waa inuu safarku daa'im yahay jamcu taakhiirka shuruuddiisa waxaa ka mid a ilaa salaada labaad aad ka dhammaystirayso waa in safarnimadii aada baaqi ku tahay maxaa baxay maalan maqhribkii dib aad u dhigtay xilliga cishaha eed la tukatay markii salaada labaad oo cishaha rukuuci aada maraysa waxayse meeshan waa iska hawo fiican tahay meeshan iska joog shan maalmood lix maalmood hebel jamcintii way kaa burtay marka ma jamcin karto wa ilaa haddii kale haddii safarkii uusan daa'im noqon oo u niyeystay magaalada inuu iska deganaado muddo saarati duhru duhurkii waxay noqotay qadaa'an waa duhurkii uu dib u dhigay duhurkii uu lasoo dhaafay uu yihi xilliga casirka alleleh aad ku tukato xilliga casirka markuu xirtana wuxuu niyeystay inuu magaalada iska deganaado duhurkii marka muxuu noqona qallow noqona wayajuusu waxaa bannaan aljamcu kulmin bilmadari bisababi ilmadari roobka sababtiisa in salaadaha lagu jamciyo way bannaanta taqdiiban min taqdiimin xagga horumarinta ayay ku bannaantay jamcu taakhiir kuma bannaana laakiin jamcu taqdiim way ku bannaantay masalo kale sheekhu wuxuu noo sheegay salaadihii lagu jamcin karo jamcu taqdiim masaladaasi waxaa weye xilliga roobabku ay jiraan xilliga roobabku ay da-ayaan waxaa bannaan in labadii salaadood lagu jamciyo jamcu taqdiim waa duhurkii iyo casirkii iyo maqribkii iyo cishihii waa la jamcin karaa jamcu taqdiim jamcu taqdiim maxaa loola jeedaa maalan xilligii duhurka salaada duhurka markii la xihan rabay roobaaba socda markii salaada laga salaamo noqsanayo duhurkiina weli roobku wuu joogaa de markii haddiiba labadaa xilliba roobka uu joogo waxaa markaa noo bannaan masjidka inagoo ku jirna xilligii duhurka iyadoo la joogo markaan duhurka ka baxno inaan idhahdo casirna aan tukano casirkaan soo hormarinayo laakiin maxaa shardiya roobku inuu joogay markii duhurka la xihanayo markii duhurka laga salaamo noqsanayana dhibcaha roobka weli ay socdaan markii casirka la xihanayo ilaa duhurka markii laga salaamo noqsadaa hore casirkana laga tukani casirka markii allah akbar la xihanayana waa inay dhibcuhu roobka haddana socdeen saddexdaas waqti waa inay dhibcuhu da-ayin roob markii duhurka la xihanayo markii laga salaamo noqsanayo iyo markii casirka la xihanayo saddexdaas waqti haddii roobka weli socdo waa daruuro keenaysa markaa in la jamciyo salaadihii لأnn waxaa sugnaaday nabiga salى الlaه وsلم وbaaraka عalayه inuu jamciyey duhurka iyo casirka maqribka iyo cishaha magaalada madiine isagoo jooga cabsiyuna aysan jirin safarna uusan jirin marka culimmadu waxay ku xambaareen in roob uu da-ayey xilligaa madiine uu nabigu salى الlaهu عalيه wasalam salaadaha uu ku jamciyey liman shaksigay u bannaan tahay jamcu taqdiimka roobka shaksigaasoo sallaa tukaday jamaacatan fii jamaaca jamaaco ku tukaday waa shardi waxaa shardi ah qofku inuu ku tukado jamaaco laakiin kaligaa haddaad tukanaysid roob sababtiis uma jamcin karto waxaa kaloo shardiga fii makaanin jamaacadaasoo fii makaanin boos ahaatay makaankaasoo baciidin ee fog meesha aada jamaacada kula tukanaysidna meel gurigaaga ka fog waa inay tahay haddii gurigaaga iyo masjidku uu isi saaran yahay uu isku dhow yahay markaa ma jamcin kartid roobka sababtiisa uma jamcin kartid leanna xilliga roobka uu kugu da-ayo waa wax kooban masjidkaad ka baxday gurigaagiina dalabad dhibaatada ku haysta maxay tahy oo roobka sababtiisa aad u jamcinaysa in masjidku kaa fog yahay waa shar lagu jamaacaysan wata-adaa waa inuu qofkuna ku dhibtoodo qof kasta waa inuu ku dhibtoodo bilmadari roobka fii dariiqihi shaksiga kasta dariiqiisa waa inuu roobka ugu dhibtoodo waa in haddana qofku roobka mashaqo iyo dhibaato inay ka soo gaarayso waa shardi in dariiqiisa mashaqo roobka uu ku dhibtoonayo la yidhi maxaa baxay haddii meel dugaal ah ama meel gidaarahoo dhibcaha roobku aysan kaa soo gaarayn oo aada ku socoto aada heli kartid salaadihii ma jamcin karto maalan gurigaaga iyo masjidka waxaa u dhexeeya meel dhibcaha roobka aada uga okoran kartid oo gidaara oo saanqaaf leh meel saanqaaf le aad ku soo socon kartid oo roobkaba adnan ishaleelay ma jamcin kartid markaa allah subxaana